safarkan wuxuu ku saabsanaa casuumad aan ka helay si wada jir ah qolooyinka state departmentiga iyo chief john harrington oo minneapolis chiefka ah booliiska metro transitka marka runtii afar bil ka hor buu muqdisho noogu yimid wuxuu wax ka soo arkay kaalinta ay maraykanka kaga jiraan dhisidda ciidanka booliiska wuxuu soo qiimeeyey baahida aan u qabno in la kobciyo xagga tayeynta ciidanka booliiska soomaaliyeed marka runtii waxay noqotay in arrintii maskaxiisa ay ku dhegto oo markuu halkaan imaadeen casuumadda oo noo soo fidiyey marka waxayna maanta si rasmi a noogu bilaabtay saaka subaxii howlihii aan u imaana halkaan oo aan la kulanay dhammaan in badan hay-adaha amniga ee booliiska ee maamulkan minnesota waxyaabaha marka adinka idii goonida ahaa ee ka ciidanka soomaaliyeed ahaan ka taliya ahaan aada doonayseen in aad ka faa'iidaysataan ama laydinka taageero maxaa kamid ah oo aad ka wada hadasheen maanta waxaa ka mid ah waxaa waaye runtii waad og tahay yani ciidankan oo ko iyo todobaatan jirsaday oo hadda laba iyo toddobaatankii da-diisa gal raba labaatanka december ayaa runtii burbur xoog leh ka soo gaaray dhinaca tababarada iyo dhinaca iyo qalabka iyo dhinaca daryeelka marka waxaa loo baahan yaha marka in dowladda soomaaliyeed waxay qaban karta inagu caawintaa oo iska yar maadaama wadankii duruuf adag ay ka jiraan haddana waxaa jira markaa dowlado aan asxaab nahay oo xiriir naga wada dhexeeyo ayagana gacmaha u horsanaa oo ah ku saabsan dhinaca tababarada waayo qofka haddaan tababarka laga dhisin wax badan ma qaban karo qalab waa la heli karaa qofkiina waa la heli karaa laakiin waxaan la heli karin qof tababaran marka waxaa noogu muhiimsan aan u soconno waxaa waaye in la dhiso tababarka dadka saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ilaahay hadda marka ciidamada tababarka la siiyey iyo cidda idinka taageerta tababarada hadda aad hesheen amaba kuwa hadda socda wallahi way fara badan yihiin oon kolley dadaal badan baa jira anaka naftarkeena booliis ahaan waxbaan tababarnaa dowlado kale oo asxaab aan haweene gacan siiyaan marka rajo badan waa ka qabnaa arrintaas inay wax tarto ummadda soomaaliyeed un baan waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ka baxda dugsiga sare iyo jaamacadaha ka baxay inay booliiska soomaaliyeed ay ku soo biiraan waddan waxaa xoreeya ama dad ka dhiga waxaa waaye dhallinyaradiisa waddan waxaa dhibka ka saara waa dadka aqoon-yahanka waa in nafta loo horaa marka in aqoon-yahan badan ay ku biraan ciidanka booliiska soomaaliyeed waayo dadka hadda ciidanka ku jira intooda badan waxay u badan yihiin dad oo wakti hor badan soo shaqeeyey dadaalo badan muujiyey laakiin da-dooda kor bay usii socotaa raggii bedeli lahaa in la helo waay marka dabcan ciidanka booliisku waa ciidankii amniga iyo nidaamka iyo bulshada isu hayey haddii aanu jirinna dabcan horumarkii iyo ammaankii intaba lama helayo in ciidanka la iska qorana shaqo sahlan ma ahan marka maxaad ku xulataan ciidamada marka aad qoraysaan booliiska soomaaliyeed marka aan qorayno ciidamada booliiska soomaliya hadda kulley waxaa jiri jiray shuruudo lagu qoro laakiin hadda xiliyadan lagu jiro shuruudihii lama isticmaalin laakiin markii aniga aan xeel ka qabtay shuruudo ayaan dejinay oo ahayd dugsi sare dad ka baxay in la qoro iyo dad dhalinyaro cusub ayagana la qoro laakiin kuwa cusub waxaan u qabanay da sheegaysa siddeed toban jir ilaa iyo soddon kuwa dugsi sarena waxaan ku shardinay in ay shahaadadooda ay la imaadaan imtixaan interviewna laga qaado intii ku baastana markaa ciidanka loo qaato intii ku dhacdayna qaarna way iska tageen qaarna waxay ogolaadeen inay ku shaqeeyaan sarkaal xigeen tirada guud ee ciidamada hadda ee booliiska soomaaliya waa intee tiris ilaa toddoba kun waa inta gacantaan ku hayno meeqaad rajaynaysaan inay inuu muxuu yahay qorshaha ka yaala tirada aad rabtaan in la gaarsiiyo qorshaha ka yaala waxaa waad garan kartaa waddankii nabad buu qaatay ummaddii amnigii u soo jeesatay horumarkii baa loo soo jeestay ganacsigii baa soo kobcaya yacni runtii toddoba kun iyo toban kun iyo maarata waxba kama taraysa amniga marka laga hadlayo maarata yani soomaaliya oo booliiska ah marka runtii waxaa waaye qorsho badan ayaa noogu degsa arrintaas waa garta ugu dambeynta bulshada iyo ciidamada amnigu wada shaqayntooda ayay ku hirgeli kartaa amni in laga helo ee dalka sidee bay tahay wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada soomaaliyeed khaasatan ee caasimada soomaaliya iyo haddan inta badan awoodda dowladdu ay jirto iyo ciidanka amniga ee booliiska soomaaliyeed
isdhexgalka bulshada runtii gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaan ayay uga wada shaqeeyeen sidii la rabay ma aha laakiin way socotaa way bilaabatay oo mar haddii la bilaabay hoggaan baan u magacaabnay oo ay gabar madax ka tahay oo hogaanka maarata yani isdhexgalka bulshada la dhahayo waxaan ka qayb qaadanaa nadaafada laga qabto magaalada muqdisho waa ka qayb qaadanaa haddaan boliisnahay waxaan ka qayb qaadanaa u gargaarka dadka dabaaleysan ambalaasyada aad baan u siinaa waxaa kaloo jira markaa isdhexgalka marka xafladaha ay jiraan maarata anagana qayb weyn baan ka qaadanaa laakiin waa wax dhaqaalo fara badan u baahan qorsho adag u baahan dadkii xataa in la fahamsiiyo u baahan isdhexgalka bulshada macnihiis muxuu yahay laakiin rabitaankii dhinaca degmooyinkana waa ka jira dhinaca booliiskana waa ka jira laakiin bilow baan joognaa hadda oo ma ku dhihi karo maarata yani meel fiican bay maraysaa laakiin bilow baan joognaa marka maalinba maalinta ka xigta marka inaan sii kobacno oo aan isdhexgalkii bulshada sidii la rabay aan gaarsiino si amnigii loo sugo waayo amniga wuxuu ka wada dhexeeyaa dadweynihii iyo dowladdii ka dhexeeyaa amniga dadweynaha iskale dowladda un kaalmo unbay u tahay wakiil unbay uga noqon kartaa ma ogiyey waxaa waaye amniga dadka la raba inay ilaashadaan waa dadweynaha soomaaliyeed iyo inta la degan ee ka tali ahaan maxaad rajaynaysaa ee mustaqbal ka dhow inay gaaraan ciidanka booliiska soomaaliyeed maxaase ku qorsho ah ka shaqsiyan adiga mustaqbalka dhow waxaa bishii kow december ah noo bilaabanaya afartii bilood aan u qabanay sarkaal xigeenka inay af soomaaliga ay ku qoraan ay ku akhriyaan imtixaankiisa horta noo bilaabanayo mustaqbalkan dhow waxaa horta ani aan hubaa inaan heli doono ciidankii booliiska soomaaliyeed oo far soomaali qoraya akhrinayo tan kale tayeynta way noo socotaa oo tababaro badan baa noo maqan tababaro badan baa ka socda dugsiga akaadamiyada jenaraal kaahiye laakiin inta badan dhaqaalaha ayay ku xiran tahay waa amniga aad buu u qaalisan yahay dhaqaalo fara badan baa ku baxaya dhisidda yacni daar in la dhis waa fududda laakiin qof bini aadam in la dhis waxaa waaye lacag badan bay u baahan tahay